waxaa xanuun cusub oo geela suu ridinaya lagu arkay gobollo ka tirsan dhulka dowladdeegaanka soomaalida ee ethioobiya wariyaha v o a uga soo warrama magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaaja ayaa xanuunkaasi aan la oqonin ee geela dilaya ka wareystay wasiirka xafiiska xoolaha ee dowladdeegaanka soomaalida dayib axmed nuur runaaantii horta sida caadiga ah xanuun dillaacyadu inta badan baryaha dambe way dhacaan oo iska badan yihiin marka sidaa darteed geela xanuunka markii hore meelo ka kooban baan ku yar aragnay kadibna la tacaalitaan iyo dhaca la sameeyey xanuunka markaa inuu sida hayabaan aragnay guud ahaan meelihii markii ugu horreysay uu ka bilowday afar gobol baan yan yan yan xogta ka helay maadaama xirfadayaashii caafimaadka xoolaha ee degmooyinku ay goobaha joogaan sistamaad lagu soo riboodgareeyo disease surveillance aadaa jira oo xanumada kolba jira lagu soo ribogareeyo markii aan aragnay xanuunkan in dhowr goobood xanuun isku mida laga soo sheegahayo baan markaas anagu yaan kadib tiimanka dishay goboladaas markii ugu horreysay lagu arkay waxaa kamid ahaa gobolka liibaan gobolka nogob erar asbeer iyo qabdaha gadaashan dambe uu kasoo gaaray meelo weliba hadda lafteeda eriyooyin faafan oo kale laga soo sheegahayabaa yarti jira marka sidaa darteed koley tallaabooyinka anagu aan qaadnay laba tallaabo baan qaadnay mid waa mid in la ogaado xanuunkan waxaa sababa haya waxa uu yahay xanuunku oo shaybaar ahaan intii la baaro bal la ogaado waxa uu yahay xanuunkan midka labaadna waxa weeye wixii kaalmayn daawa ah ee la samaynayo in laga sameeyo inta badan labada tallaabo way isku tiirsan yihiin oo marka hore waxaa fiican in aad natiijada shaybaarka marka aad hesho wixii tallaabaha markaa daweyntiisa la qaadi karo in la qaado haddana laga maari maayo oo waxyaabahan antibioticska ah ama maaragtay inta badan qofka cilmiga ah caafimaadka xoolaha ama dadkaba leh waxaa jira calaamado marka aad yani qiyaasi karayso waxa aad siin karayso neefkan marka dawooyinkaas antibioticska ah dadaalkeeda waa la wadaa oo afarkiin baa dashay oo gaar ahaan labaiyo toban degmo xarunku uu ku yara cuslaa ay gaadheen tiimkii shaybaarka sandaladii waa lasoo qaaday marka laba qaybood baa loo qeybiyey oo qayb in laboratoriga deegaanka lagu baaro qaybna waxaan u dirhay shaybaarka qaranka oo ku yaala shaybada ku yaala marka sidaa darteed natiijada waan sugaynaa insha allah si guud waxaa jirta deegaanka iyo dalkaba capacityga la xidhiidha baaritaanka xanuumaha geela aad maaragtay ooma hormarsana marka diagnosis capacityga yani dal ahaan iyo deegaan ahaan laleeyahay ee la xiriira xanuunada geela hadigood ku dhaca wuu iska yar badan yahay laakiin dadaaladii way socdaan natiijadiina insha allahu tacaala haddaan yidhahdana goordhow
waa tahay wasiir adigoo mahadsan ma jiraan ilaa hadda tiro la qoray oo xoolaha geela ilaa hadda dhintay gobolada ay sugeen hadday jirto guud ahaan de horta deegaankeeni soomaalida waa deegaan aada u ballaaran neef walba oo meel ku dhintaa de maaragtay bor hada exact ah oo maaragtay la odhan karo maalin intaasaa dhimatay ama guud ahaan taasa dhimatay way iska adkaanaysaa laakiin dhimashada way jirtaa yeriyooyinka hadda ugu yara badnaa baan culayska la saarahayo in laga soo report gareeyo marka ilaa hadda ilaa waqtiga hadda xaadirkeen joogno inkastoo laga yaabo markii xanuun meel ka dilaaco neef walbo xataa si normaali oo kale iskaga dhinta in lagu soo lagu darayo muddada hadda labaatanka cisho ku dhow ilaa jiro afar kun oo neef ka badan baa hadda report ugu dambeeyaan waa tahay ma laga yaabaa xanuunkan inay cabsi jirto inuu dadka u gudbi karo
hadda xanuumadan xoolaha ku dhaca qaybo badan oo kamid ah way u gudbaan dadka oo isku gudbiyaa oo dee xoolaha iyo inaguba ma malnumaaslan xayawaan maaslanahay marka waa suuragal laakiin dhakhaatiirta hadda maqan goobaha ay joogaan ma aha oo keliya inay xanuunka la tacaalayaan geela laakiin sidoo kale dadka bulshada ee ku dhex jira xoolaha laftooda wax saameyn inuu ku keenay waraysi iyo weliba eegegidba aad bay ula socdaan weli waxaan idhaahno eriyadaasa xanuunkan uu ku badnaa oo dadkuna ay ku xanuunsan yihiin ma uu jiro laakiin waxaan ku tala bixin lahay neefka xanuunka lagu arko in laga karantiilo maadaama xilliska dhawaaqaha lagu jiro oo xooluhu haddaa la karantiili karo eriya gaara lagu yar ilaaliyo islamarkaana hadduu neef irmaan ahaa caanihiisa ama maaragtay iskada daayo ama aad loo karkariyo aan ku tala bixinaynaa laakiin confirmation caadi oo hadda weli shaybaareed oo xanuunka geelan waxa keenay waa viruska febil ama bacteria baabkaasi aduu gudbiya weli heelka maana gaadin waa tahay adigoo aada u mahadsan oo ka faa'iidaysanaya fursaddan farriinta aad gaarsiinaysa bulshada xooladhaqatada ee deegaanka maxay tahay si xanuunkan loo xakameeyo okay way bulshada xoolodhaqatada waxaan kula talinaynaa xoolaha ay ku arkaan xanuunkan inay ka ilaaliyaan xoolaha kale ee caafimaadka qaba talabaad iyaguna ay taxadir ka sameeyaan maadaama isku gudubka xanuumada xoolaha iyo dadku uu wax normaali ah oo dhaca uu yahay in ay neefka xanuunka uu ku dhaco ay aada uga taxadaraan inay isticmaalaan caanihiisa iyaga oon aad u karkarinin marka sidaa darteed kolley bulshadeena xoola dhaqatada ah noloshoodu waxay ku tiirsan tahay deertaas xoolaha haddana walba waxaa ka qaabsan nafta aadamaha maadaama ay ka qaabsan tahay haddii confirmationka aan helle ee xanuunkan uu noqdo mid aan dadka u gudbaynin normally waa iska caadi laakiin hadda waxaan leenahay xoolaha uu ku dhaco xanuunkan xoolaha kale ee caafimaadka qaba ha laga yarsooco talabaad caanihiisa iyo hilibkiisana in yaan lagu degdegin haddaan at least caanaha la karkariyo maxamed raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga